waa hagaag haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida maykarafoonka waa kan cabdilcasiis xuseen cusmaan oo nala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah xuseen cabdi ducaale wasiirka macdanta iyo tamarta somalilan oo ku sugan magaalada hargeysa wasiirka ayaan ka waraysanaya halka ay marayaan shirkadaha howlaha baadhitaanka shidaalka ka wada somalilan iyo weliba ciidamo gaar ah oo somalilan ay u samaynayso shirkadahaasi mudane xuseen kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a waa tahay waxaad ii sheegtaa marka hore tirada shirkadaha ka howlgala somalilan ee baadhitaanka ka wada eed idinku shatiga ama laysanka siiseen intay yihiin iyo meelaha ay baadhitaanada ka wadaan somalilan walaal sharaaicda horta dalka jooga ee heshiiska la galay inay howlgalo shidaal baadhid ka qabtaan somalilan waa afar sharikadood afar sharikadood waxay kala yihiin sharikada leedahay penal energy oo ah shirkad anglo turkisha oo ingiriisiga isugu jira turkish ownership shirkad layidhaaho d n o oo asaaskeedu yahay shirkad norwegian ah laakiin ino shareholderska ay qaar kamid yihiin maleysan yihiin waxaa kaloo jira shirkad laba shirkadood iyagu private ah shirkad layidhaaho ragas oo shirkad carab ah oo aaka kayma waxa laga leeyahay iyo shirkad layidhaaho ansan oo iyadana shirkad iyada middle easterna oo yaman laga leeyahay sharaa'idaas markaas operationskooda middle eastka ayuu ku eegyahay iyo part of africa marka afartan shirikadood ayaa runtii ay dowladda somalilan ay heshiis la gashay sidaa baadhisa ama dee meelaha masalan dee ay ka shaqeynayaan dadku runtii waxa u haysta ama fudin ama muxuu ahaay meelihii ganeel in ay laga shaqeynay laakin waxa weeye heshiisadan loolan galay sharaaicda waxa weeye lixda gobol lix tiraba lix gobol ayay saameyneysaa hadday noqoto jogdheer hadday noqoto saaxil hadday noqoto maada jeex hadday noqoto sool hadday noqoto sanaad intaaba drogska laga shaqeynaya mustaqbal ahaan way ku jiraan marka runtii meelo badan ayay maqlanaysaa hawshan ay insha allahu sida heshiiska dowladda soo gashay sharaageena ka shaqeyso marka ilaa imika maxaa hirgalay oo baadhitaanadii ay wadeen ka hirgalay walaal marka ugu horeysa sharaa'ida de hadda waxaan majaro dheer weeye shidaalbaarista waxaa la idhahaa dadka mida runtii waxa laga yaaba inaan fikir weyn ka haysan oo dee loo arko in marka inta marka fikir soo qodo mid la daliilinayo deetan haro laga soo saarayo inta aan la gaadin waxbaan marka qodaal hawlo badan badan oo ayaa ayaa ruyla ka horeeya oo igu horeyso magaranaysaa dee diraasado yani dhulba intaa la tegin dee xafiiska la fadhiyo la diraaseynayo wixii oo geologiga markii dalka la baarayo oo la eegayo geological study hadday noqoto waxaa la sameynaya wax layidhaho markaa geological studies-kaasi way dhamaadeen waxaa ku xigaya wax layidhaho environmental impact assessment wax layidhaho oo la eegayo qeycadda meesha waxaa muxuu ahaye hawsha haddii ay markay bilaabato si aan migranta madaro loogu geysan qeycadda in la asasgareeyo la qiyaaso meelahan ay hawlgaladu ka samaysmayaan qeycadoodu siday tahay iyo sidii looga hortegi lahaa wixii dhibaato kaga iman karta maarata hawlgalada soo socda oo markaa looga sii magarata xamadka yani diyaargaroobi lahaa si loo ilaaliyo bayada loo ilaaliyo oo loogu sii talagalo magarata siaan bayada waxba loo yeelin waxaa ku jira wax la yidhaha magarata marka horta intaas wad aerial multiservice baa jira oo ama aerial magnetics diyaarad lagu multi muxuu ahaye lagu terbaybarinayo wixii oo lagu daraaseynayo dalkii geologigiisa ino muxuu ahaye taas lafteeda marka yani way dhamaatay waxa rayli ugu culus oo rayl hawshan howlgalada shidaalka ugu culus oo qudaalka ka horeeya waxa la yidhaha sibin marka shaqadaas waxa weeye in mashiina la keeno dhulka kaga gariidagayo shaagag waaweyn lasoo meelbu mari karo oo markaa dabeetana dhegaysanaya intay signalatiran dhulka dhegaysanaya marka wax ka baadaya hawshaas weli lama gelin waa hawsha rayli imika la rabo inay galaan sharaa'igu oo ka horeysa oo ay ku xigto haddii markaa la eego meesha in diro jaleed wax laga qodi karo wax laga wax laga baari karo marka hawsha runtii iminka yani hawlaha la dhameeyey waxa weeye waa intaa hore aan saisminka ku jirin saisminka markaa markii la gaadhay sharaa'igu waxay markaa dee ay shari dowladda marka u sheegeen inay u baahan yihiin inay markii nabadgelyadooda la sugo oo aan reeli wax dhibaataa markii aan shidaalkooda aanay uga iman sidaa la codsigeed waxay ka dalbeen dowladda somalilan in loo sameeyo ilaalo gaara oo hawsha amnigeeda munkaraanka ilaalisa waa tahay oo si marka heer sare ah loo tababaray marka wax hadee laga hadleelaa siyiditaan waxa mamlakada dakhliga intaasay bulshada waa tahay n mudan xuseen waxaa jirta in n howlaha shirkadahan ay ka wadaan somalilan ee dhinaca shidaal qodistu in n hadalhayn badan ay somalilan dhexdeeda ka abuurtay oo matalan e, dhinaca sharciyadda shirkadahan e, ay ku shaqaynayaan iyo weliba dhinacan ammaanka oo ciidamadan gaar ee somalilan u samaysa marka haddaan dhinaca sharciyadda ku hormaro n e, waxaa jirta in baarlamaanka somalilan iyo mucaaradkuba ay ka qaylinayaan oy leeyihiin n n madaxweynaha iyo dowladdiisuba may soo marin n sharciyaddii loo baahnaa oo iyagunbaa iska saxiixahay hawshii sidaasay ku socotaa maxay tahay sharciyaddaad u marteen shirkadahan heshiiskaad la gasheen walaal dee horta bote badanaaba waxaa dadka yani la maqlaa oo dad badan mota dee yani mota meelaha aan ka maqlaa waxa weeye shuruuc muxuu yahay heshiisyadan markii la bixinayay yani sharci laguma gelin oo sharci hidaayadadkaba ma jirin oo sharciga magaranka petroleum act la yidhaha ma jirin wuu jiray oo sharci baa jira petroleum act la yidhaaho oo aynu ka dhaxlay dowladihii hore oo aanu ku shaqaynno dastuurkeenana mota inuu isticmaalayo wixii shuruuce aynan samaysan ilaa intaynu shuruuc inalu aynu leenahay aynu samaysanayno in kuwii aynu dowladihii hore ka dhaxlay aynu maanta ku meelgano markaas taas ayay ku salaysan tahay heshiisyadan la galay mota maaha meel bilaa sharciya mota in mota wax la iska saxeexday dadka markaa idinka idin dhaliilaya ee arrintan ka qaylinaya waxay leeyihiin waxbaa la qarinayaa oo wasiirkii adiga iyo inta arrintan ku lug leh waxbay qarinayaan taasaa keentay in aanay xitaa soo marsiin baarlamaankii marka maxaa ku jaban inaad soo marsisaan baarlamaanka si laydinku ansixiyo walaalow heshiisyadan heshiisyo meel bobas ku jira oo sanduuq ku jira maaha muxuu hayay baarlamanku xaq buu uleeyahay inuu any time na weydiiyo oo wax naga weydiiyo heshiisyadaas oo aanu u bandhigno oo maalinkan maanta mugti wax allaala wixii ay su-aal ama ay garanaysaa macluumaad ka rabaan inay ogaadaan anigu maanta waxa weeye dastuur ahaan arag marka yani baarlamaanku macluumaad doonaya inuu helo xaq waxay iigu leeyihiin inay ii yeedhaan oo wax allaala wixii ay mugti heshiisada ay doonayaan ka ogaadaan inaan u iftiimiyo oo anigeeyo aan mugta isharxo waxaa jirta guji hoostaad annagana baabisan oo baarlamaanka mugti ka mid a khayraadka oo aanu si aada iyo aada mugta yani adag aanu uga shaqayno oo wax allaala wixii macluumaada baarlamaanka ugu baahan yahay haddii ay jirto aanu kala socno waa tahay midda kale aan doonaya inaan ku weydiiye waxay tahay inkastoo somalilan gobollada aad joogtaan ee dhinacaasi aad ka talisaan haddana waxaa jirta in dunidu aqoonsan tahay dowladda dhexe ee soomaaliya ee muqdisho oo iyadu ku doodaysa in ay leedahay awooddii shirkadaha shidaalka qolaya soomaaliya shatigoodii inay bixinayso marka sideed iskugu jaangoysaan arrintaas wala taasi waa arrin sahlan weeye taasi waxa weeye mogtay afartan shirkadood aan kuu sheegaya amasiisow markii ay heshiisyada nala gelayeen dee xamarka inay degin umay odhan dowladda mugta authority-ga uleh ama awoodda uleh inay heshiisyada bixisa ayaan marka heshiisyadii la gelaynaa sharaa'igaas oo caalamiya sharaa'iga caalamiya maaha sharaaigad magaranaysaa mugtay dee ma anhaa waxay yimaadeen hargeysa kasoo degeen dowladda soomaliyan ayay la fadhiisteen oo yidhaaheen waxaan rabnaa inaan heshiis idan la galno sharaa'igaa waxaa kamid ah public trade companies public trade companies waxa weeye liability badan bay leeyihiin because shareholders bay accountable leeyihiin ward bay leeyihiin looyahay leeyihiin waaweyn oo caalamiya waxaasoo dhan marka waxa weeye riska ay qaateen inay dowladda somalilan jiiskiya la galaan ayaa cadaynaysa oo xaqiijinaysa in aanay wax magaranaysa awooda ku lahayn dowladda federaalka soomaaliya khayraadka dabiiciga ah horumarinta ee dalka soomaaliya inaan shaqo ay ku lahayn dee qof walba wuxuu doona wuu iskaga hadli karaa wuxuu doona wuu sheegan karaa laakiin the realities in the ground markaynu eegno waxa xaqiiqa ah oo ay qirayaan heshiisyada aanu galnay ee dowlad sharaa'iga caalamiga aanu la galnay inaanay xamar la gelin inay somalilan la gelin ayaa waa tahay dowladdii hore siyaad barre waxaa jira shirkado caalami ah oo ay u saxeexday inay baadhitaan ka sameeyaan oo ilaa iminka heshiisyadaasi ay weli jiraan oo shirkadahaasi ay leeyihiin waxaanu haysanaa shatigii iyo laysankii hore naloo siiyey idinkuna waxaad sheegteen inaad shirkado kale heshiis la gasheen marka gobolka sool oo kale matalan shirkadda conaco ee dalkan maraykanka laga leeyahay weli iyadu waxay haysataa aqoonsigii iyo shatigii dowladdii hore soomaaliya ay siisay marka sideed heshiiskaasi hore idinka aada u tixgelinaysaan heshiisyadan kaleed gelaysaanna sideed iskugu jaangoynaysaan shirkadahan isbarbar yaacaya
walaal horta cabdicasiis ow dee arrintan arrin cusub maaha oo arrin aada yar loo daaliyey weeye arrintan contractadan qadiimka ah ee laga joogo dhowr iyo labaatan sano laga joogo waa arrin real lagu noqnoqday oo almost like a broken record noqotay oo madacajalad lagu celceliyo musi gabowday anigu waxaan qabaa in arrinta boqorkee laga hadlayo laleeyahay sharaa'icda beri nation multi contractor ku lahaa contractadaasi inaana real wax shaqaynayo oo valid ahaanay ahayn sharci yaqaan anigu loo yarma yahi laakin waxa weeye i am willing to bet corog loo hadii la tago international court la tago wax validityo ay maogtay heshiis la galay twenty five years ago ay leeyihiin maogtay iyo valid validity uu leeyihin ma jirayso heshiisyada caalamiga ee international oil and gas countries ay galaan ee production sharing agreement la yidhaahaa kama bataan toban sano gebigeeda marka horta sharaa'ic animation iyagaa ka diiray oo boodgareeyo baangeedsoonka ka baxay dalka kumanay soo noqon manay dhanayn heshiisyadaa laga hadlayana heshiisya dawladdan imika dalka ka talisa somalilan heshiise ay la gashay ma aha anaga waxaanu qabnaa inaanay heshiisyadii dawladdii hore ee dalkii la odhan jiray soomaaliya markii isku yiilay la galay inaanay naqusayn waanu ku celcelinay waananu ku celcelinaa imikana waxaanu leenahay heshiisyadaas anaga nala huseeyaan waa tahay mana mana mana aqoonsanin marka hada wixii laga hadlayo dukaanku haddii waraaqa noo soo qoriso leedahay interest baa meesha ku leeyahay heshiisyadaas heshiisyada anaga naquseeya maaha mana aqoonsanin waxaan aqoonsanaya heshiisyada la galay jaraaga la galay anaga dowladda somaliland mar- marka shirkadahan cusub ee iminka heshiiska aad la gasheen en, eh, meelahan aad heshiiska kula gasheen ee shirka eh, ay baadhitaanka ka samaynayaan ma meelihii shirkadii hore eh, ay dowladdii hore kula gashay miya mise waa meelo cusub walaal wax walba waa leeyihi anagu dalkan basically waxaan u aragnaa sulbadda iyo authorityga ka talisa inaanay xamara ahayn dowladda federaalkana ahayn dalka waxaa u taliya jam- jam- dowladda somaliland baa u talisa waa tahay sharayda haddii noo timaada ee tira wax baanu idinla gelinaa dee waxa weye xaq waxaanu u leenahay haddii aanu dal madax banaan nahay inaanu anagu markaa la fadhiisano aanu la negoosheesadan heshiis la galo laakiin inaanu aanu yani saameyn heshiisyo dowlad kala gashay anaga nama saamo anaga nama saamo waa tahay ciidamo gaar ah ayaad en, iminka u samaynaysaan en, oo ilaalinaya shirkadahan baadhaya shidaalka oo ilaa afar boqol oo ciidana lagu sheego oo gaara En, maxay tahay baahida ka dambaysa in ciidamo gaara la sameeyo
wala anigu wasiirka daakhiliga ayaa mas-uuliyadda leh ee maantana wuu ka hadlay hawsha jaraa'id buu qabtay ee waxyaabo badan oo beena laga abuuray hawshana wuu wuu isu iftiimiyey wuxuun baan anigu taabanaya waxa weeye ee, m- muxuu ahaaye duruufaha keenay waxa weeye sharaa'igan ee waa sharaa'ig ajaaniba ajaaniba u shaqaynaya iyagu waxay markaa dee ay duru- ay door bideen mandaqada aynu joognaa waxa weeye waa mandaqada qaaradda mogta horn of africa ee uma arkaan mandaqad mogta xasiloon ee sideedaba marka waxa weeye iyagoo yani ilaalinaya nabadgelyada dadkooda ee, oo aan really runtii wax dhibaato dadkan aanay jirin kanana kagana iman intay joogeen mitana waxay door bideen maada- maadaama ay sharaa- sharaa'ic caalamiga yihiin in ay ay ay mogtay ay ka taxadiraan in amni darra ku timaada markaa sidaa la-ajiis waxay bayski iyagu ay ka dalbeen dowladda somalilan in ilaalo gaara Waa tahay.
aha ee military ee muxuu ahaa cag weyne ilaalo gaara oo si fiican loo ardiyey oo international standards haysa inay howlgalladan ka sugaan wixii nabad nabadgeli darra kolka Maxaa keenay- Ay magaalada ka taxadiraan Mar- u sameeyeen.
marka maxaa keenay in beesha caalamku ay ka sasto oo eh, walaac laga muujiyay ilaaladan gaarka ah
horta khaladaad war badan oo khaldan baa la geliyey ilaalada mugtay mugtay caalamka laga dhaadhiciyey waxaa la yidhi ciidamada ciidama mugtay marshimadiiso dabadda ka imanaya wey baa la yidhi oo maanta sidii muxuu ahaa cyrusan iyo mugtay iyo south african iyo waxaa la marka yani oo ciidamo dalka ay sharaa'iga masabku soo qorteen oo ay dalkan ku qabsanayaan waxyaaba caynkaas oo badan oo khaldan ayaa dadka laga dhaadhiciyey ciidan maaha yani gaaro oo military qeyla dastuur iyo la samaynayo waxa weeye waa ciidamada dalka u yaala ee dastuuriga oo yani in in qaar laga soo qaado si gooniya siday sharaaicdu u habaan loo carbiyo loo talagarayo siday u sugan nabadooda ayaa laga hadlaya ciidankuna waa ciidan somaliland dowladdiisa ay leedahay oo wadanaya waa tahay oo ciidan qarana ayuu noqonaya wararka qaar oon helay ayaa sheegay in walaaca ay beesha caalamku ay muujinaysa ciidamadan ay ku salaysan tahay heshiis aad adigu shakhsiyan la gashay sida la leeyahay shirkad yemani yeman laga leeyahay oo aad adigu shati siisay eh, islamarkaana baadhaysa ceel ay shirkad maraykan hore u lahayd arrintaas maxaa ka jira
walaal eh, sharkadda yamanabay mogtay hawsha ugu horeysa ee- ee ee ku saabsan ciidamo ee mogtay yani ilaaladan khaaska loo carbinayo ma ahaba shirkad horta labay dalba gashay waa shirkad cusub oo iminka dalka soo degtay weeye sharaaciga runtii hawshan yani ka dhigay shuruud inay mudarasa dalkii ka shaqeeyaan waa sharaaciga baganaysa ugu saraka weeye ee ugu hormood ka tahay shirkada geneva oo tiri anagu kama shaqaynano dalka ilaa nuusa ilaalada gaarka noo noo noo noo samaysaan sharikada la sheegaysana hawlba may kama bilaabn deegaanka nuusa yani ina inay ka shaqeysan dal la qabo marka waa waxyaabaha marka la abuuraya ay kamid tahay magaranaysa muujinaya yani walaacan iyo waxaan magaranaysa daamuurta adduunyada la geliyay marka waxyaabaha kasmida ku jiritaanta la sameynay waa tahay isla wararka aan helayo waxaa la ii sheegayaa in ciidamadan sababta loogu baahday inay tahay goboladan sool gobolkan sool ee baadhitaanada qaarkood aad ka sameynaysaan in mar haddii dadkii deegaanka deganaa meesha ay diidan yihiin marka sawtaasi looma fasiran karo inay dhici karto in ciidamadan xitaa ad u isticmaali kartaan dadka diidan hawsha aad wadaan halkaa jooga horta ciidankan looma sameyn dadka in lagu mugta yani cabsiyo deegaanada ee mugta yani loogu cabijulay looma sameyn ciidan magaranaysaa mugta yani barad military oo dadka qabsanayo magaranaysaa dalay mugta yani dad waxa ay doonay ba laga dhaadhicinaya oo marka lagu qabsanayana ma aha ciidankan runtii ama ilaaladan gaarka la doonayo mugta loo mugta in loo carbiyo oo ay hawlahan ay kormeer ku sameeyaan waxa dalbadee ugu horeeyay shirkada benela shirkada benela soola kama shaqeyso burcay ka shaqeysaa iyo iyo eedna ka shaqeysaa meesha ay doonaysaa morta inay ka shaqeysana waxa weeye waa agagaarka wixii burcad bariga ka xiga ilaa intaan la gaadin banaag la gaadin muxuu ahaye marka muxuu aha xagga galbeedkana ilaa hargeysa la gaado marka waxa weeye waxyaabaha la sameynayo la abuurayo ee la doonayo dadka in lagaga fasiyo ayay kamid tahay waxyaabaha markii dadkii loo fasirayo laleeyahay meelo aan mta dawladda aana ka shaqeyn karin baa ladoonaya dadkii loogu cajfilay mta military loo sameeyo waa tahay haddii runtii waxa weeye waa misinformation badan oo la gelinayo dalka dadka la gelinayo marka haddiiba burco agteeda aad leedahay shirkadan janeel baadhitaan bay ka wadaa oo iyadaa loogu talagalay ciidankan burco waa magaaladii labaad ee somalilan ugu weyneed idinkaana gacanta ku haya ciidanka somalilan kale ama military ama bilaysa miyaanay ku filayn inay shirkadahan ammaankooda ilaaliyaan maxaa loogu baahnaaday ciidamo gaara
walaalow hadda dee iminka adduunyadu sidii aynu nine eleven u gallay we live in a different world duunyadu way isbedeshay maalintii nine eleven ay dhacday wixii adduunyada ka dambeeyey maantana caalam gooniya baynu kulanay berigana caalam gooniya baynu ku noolahay waa arrin iminka adduunyada meela sharaaciga basagoo ka shaqeeyana looga baahan yahay waa tahay waxaa jira dalal badan oo aan yani wax dhiba ka taagnayn oo yani wixii yani oil and gas exploration ka socdaa iminka ay especially ciidamada gaarkaa loo sameeyo ayaa ayaa jira waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane xuseen cabdi ducaale wasiirka macdanta iyo tamarta ee somalilan aad baan mudan kaaga mahad celinay wakhtigaaga intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa xuseen cabdi ducaale wasiirka macdanta iyo tamarta ee somalilan oo magaalada hargeysa ku sugan intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonna waa cabdulcasiis xuseen oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo